أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwooda ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacaya deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ayaa dad shacab ah iyo gaadiid ku qafaashay deegaanno ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurtay xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka isugu yaray jubbaland wafdi ballaaran uu hogaaminayo weliga wilaayada hiiraan ayaa booqasho ku tegay furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan iyagoo kelimaad qayim ah u jeediyey geesiyaasha ribaadka ku jira beesha jiiddo oo ka mid ah beelahdega wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore ee dagaalka wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta mu'asasada alxigma faricida degmada tiyiglow ee wilaayada bakool ayaa bixisa fursad ku aadan barashada harqaanka iyadoo arrintaas ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmadaasi waa subaxnimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen cabdiqani maxamed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka yosooman ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo lug ah kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka deegaanka yosooman inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaas dhabagalka lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana nolosha lagu qabtay hal askari oo murtad ah iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen qori iyo boosh meydadka murtadiinta ee kamiinka lagu dilay ayaa waxay maalintii labaad yaalaan goobta uu weerarka dhabagalka ah ka dhacay ee duleedka deegaanka yosooman howlgalkan khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka yosooman oo ah deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan islamarkaana hoostaga degmada buulaburde ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirirka kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdiqani maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa dad shacab ah iyo gaadiid ku qafaashay deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa faahfaahinta warka inoo haya sidii caadada u ahaydba maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa mar kale ku dhaqaaqay falal ay ku dhibaataynayaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay ku abuurayaan jawi colaadeed oo ka dhanah dadka walaalaha ah gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe waxaa laga soo sheegayaa falal afduub ah oo maleeshiyaad ka tirsan kooxdii riddada ay u geysteen gaadiid rakaab ah iyo shacabkii la socday gaadiidka la afduubtay oo tiradooda lagu sheegay toddoba baabuur ayaa ka soo ambabaxay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxayna ku sii jeedeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halka qaarkood ay safar u ahaayeen deegaano ka tirsan galgaduud baabuurtan oo sida la sheegay ay saarnaayeen boqol iyo soddon qof oo isugu jira waayeel haween caruur bukaano ayaa lagu afduubtay inta u dhexaysa deegaanada wargaadhi iyo cadcadday ee shabeellada dhexe maleeshiyaadkii afduubka geystay ayay warur ku tibaaxayaan in dadkii iyo gaadiidkiiba ay u kaxaysteen meel u dhow deegaanka nuurdugle oo ka tirsan isla gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah dadka musaafurka ah ee ay qafaasheen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladoodu ay aada u liidato islamarkaana ay saymaha roobka dushooda ku qubanayaan walaalow waxbana ma haysano xataa biyaan cabna ma haysano meel ay oo cidlaa ayaa nagula haystaa afduub nagula
waxaa nagu soo afduubtay shalay afar saac oo maalmo hala dhaboo dhabadii waxaa nagu da-ay roob nagu da meesha waa meel kayloo roob ila iska dada-aaba roobku waa soo raadsadaaaba roobku waa nasuugaa la da-a waxaan ka dalbanaynaa inuu naga soo gaaraan oo ay maxay ahayd nimankaas waxa ay dalbanayaan loo raadso oo dagaal baabuur ay ahayd laba waa la da-ay toddobaad haysta waxaan codsanayna cid aan wax ka qabnay cid aan wax umalaynayna midna male dad masaakiin oo meel safar ahaan nahay in macnaha anaku dad shil hore oo dhacay nagula soo qabto oo meel cidlaa nagula daadiyo wax haboon maahan ama hadda wax ka taraya ma ahan adduunka marka waxa waaye waxaan codsanaynaa in macnaha shacabkan meesha daadsan oo waxuu qabaan la arag dadka qalad dad qalad isku raadsa ama arrin hore dhacday aan war ka hayn oo wada dhibaataysan maanaa in nagula soo qabta inaysan ahayn gudoomiyaha guddiga gaadiidka safarka gaalkacyo oo isna warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey dhacdadan waxaana uu walaac xooggan ka muujiyey ammaandarada la soo diristay dadka safarka ee isticmaala xeebta gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan meelaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka cadowga ah baabuurtii xamar ka baxday maantay dhammaantood si qabiiliyana oo maaragtay oo cab ayaa ciidamo shaar dowladeed wata ay waxay ku qabsadeen meel wargaadhi iyo cadcadii intii u dhaxaysa kabacdina toddoba baabuur ay afduubteen dadkii iyo baabuurtiina waxay geeyeen meel nuur dugle u dhow ma garatay waxayna leeyihiin maaragtay jaad hadda ka hor lagu dhacay aadan yabaal ayaa kollay niman maaragtay jaadka laga dhacay baa dad waxay nooga haystaanay yidhaahdeen meesha la yidhaahdo matabaan marka dadkaasaan u haysanaa yidhaahdeen toddoba gaari waaye toddoba gaari iyo rakaabkii saaraay gaalkacyuu ku wajahnaay xamaruuna ka baxay sababta gaadiidkan loo afduubtay ayaa salka ku haysa dhac ay murtadiinta u geysteen maanduuryaha qaadka oo dhexdooda ay isku qabsadeen waxayna colaaddii ka dhalatay arrinkaasi sababtay in maleeshiyaadku gaadiid shacabaha ay qabsadaan maamulka murtadiinta ugu magacaaban degmada matabaan ee dhacda halka ay iska galaan hiiraan iyo galgaduud ayaa maleeshiyaad halkaasi ku sugan faray inay qafaashaan gaari iyo dadkii la socday oo ku jeeday deegaano ka tirsan shabeellada dhexe sida uu sheegayo mid ka mid ah maleeshiyaadka qafaalka ku haysto dadka shacabka ah waxaan iga qaatay aadan yabaal gudoomiyaha aadan yabaal ay ka bilaabanaysaa waxay ku tegaysaa sanay cabdulqaad meesha ka taliya intii ka dhexayda ayaa nagula dhacay nagula baartay haatana ujeedaa loo dhacay meeshii baa waxaa lagu siistay calaa kiilo boqol iyo labaatan dolar ma garata maya maya maya saraakiil liima soo dirin maamulka matabaan waxaan ku noqnoqonayay oo horshada meesha aan ka bilaabata ah oo ambulance kaga duwan noqonayay gudoomiyihii sarkii dowladda ay yiri baabuur abgaal iska dhac aan wax kala kuma hayo deegaanada iyo degmooyinka ay maleeshiyaadka kooxda ridada iyo maamulada ku daabanba ay uga sugan yihiin soomaaliya waxaa ka jira gaboodfallo ka dhan ah bulshada sida dhaca gaadiidka kufsiga dumarka iyo dagaalbeeleedyo joogto ah
mahadsanid abuushayba madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurtay xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta sida warbixinta warkan inoogu eegayo walaalkeen yaasir maxamed madaxweynaha maamulka ridada ah ee isugu yeera jubbaland murtad axmed mudoobe ayaa murtad xasan sheekh ku tilmaamay mid hadalladiisu isburinayaan islamarkaana aanan aqoon waxa uu ku hadlayo isagoona u jeediyey xasan sheekh inuu isdhegaysto waxa uu sheegay in xasan wixii shalay uu dhahay iyo waxa maanta ay yihiin laba kala duwan oo aanan meelna isla soo gelin isagoona yidhi
waxyaalaha gariibka ah waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekhda waxaan aada uga talin lahaa bal inuu shalay iyo maanta is dhegeysto ani hadalladayda halaysu wada keenay shalay iyo maanta iyo kulli waxaan ku hadlayaa waxaan aqaan laakiin madaxweyne xasan hadduu shalay isdhegeysan lahaa markaan soo bax ninka odaga saaxiibkay halahayn iyo maanta inuu isdhegeystaa ficlaan lahayd falka dhacay iyo qaabka waxu jiraan iyo sayd
axmed madoobe ayaa waxa uu geesta kala cambaareeyey xisbiga cusub ee xasan sheekh sameeyey kaasi oo uu ku tilmaamay mid la mid ah xisbigii hantiwadaagga kacaanka maxamed siyaad bare balse uusan faraha ku haynin hal shay xukuumaddiina uu isku wada qasay murtad axmed madoobe oo hadalladiisa sii wata ayaa sidoo kale madaxa kooxda ridada soomaaliya ku tilmaamay mid doonaya muddo kororsi sidoo kalena doonaya inuu in muddaha ku sii fadhiyo kursiga filla soomaaliya waxa uuna yidhi haddii cidi iska joogayso maxaan shalay farmaajo ula dagaalamaynay axmed iyo xasan ayaa dagaalkooda bilowday kadib doorashadii axmed madoobe taasi oo kooxda muqdisho u aragtay miduu isku caleema saaray aynan u helin wax aqoonsi ah waxaana xigay dhacdooyinkii sababay in ciidan fara badan lagu daabulo agagaarka kismaayo ayna dhacaan iska horimaadyo khasaare gaarsiiyey labada dhinac dagaalo dhowr ah oo dhex maray murtadiinta ayaana looga gacan sarreeyey ciidankii uu murtad xasan sheekh ka soo diray muqdisho xiriirka labada dhinac ayaana gaaray in waaran soo qabasho ah midba midka kale uu qorayo mahadsanid yaasir wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo weliga wilaayada hiiraan ayaa booqasho ku tegay furimaha hore ee bariga hiiraan iyagoo kelimaad qayim ah u jeediyey geesiyaasha ribaadka ku jira faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen
socodkeenna iyo safarkeenna maanta wuxuu ku wajahan yahay wuxuu ay ujeeddadiisu tahay wuxuu iska saaran yahay dhowr arrimood nihaayada iyo meesha daqaayadeenna tahay waa inaan gaarno furimaha hore ee laisku hor fadhiya cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaano badan oo dhaca bariga wilaayada hiiraan waxaa muddo ku dhowaad bil ka hor ay martigeliyeen malaaxun taariikhi ah iyo macaarig lagu kala baxay kadib dirir joogto ah iyo dagaalo laisku noqnoqday oo deegaanada beerey abaal iyo sooman aboorey iyo kuwo kaleba ka dhacay kuwaasoo dhammaanba lagu jibiyey murtadiinta islamarkaana allah mahadi ay suuro gashay in raayada tawxiidka dib uga babato deegaanadaasi lagana tirtiro raayaadka cadowgii halkaasi duulaanka ku yimid gaariga gadaashayda socda oo noohada ah waa gaarigii ay arkeen dadka muslimiinta ah kulligood sawirkiisa ama muuqaalkiisa isaga oo taagan beero yaban gaariga hadda aan saarannahay oo cabdibilaha ah waa gaarigii dhuunta shilkaha ay saarnayd oo laga qabtay cadowga alleh subxaanahu wa tacaala meesha la yidhahdo looga qabtay duleedka deegaanka aboorrey
gurigaan aad arkaysid waa meeshii taliska u ahayd waaye teendhadan ayagaa dhisay oo geedkan hoostiisa ka dhiseen waxa waaye maalmihii hore oo dagaalka u imaanayo waxaa ka raaracay meeshaan dambooyin aad u fara badan ciidamada mujaahidiinta weli ku jilbi xiran furimaha hore islamarkaana deegaanadaas iyo dadka ku dhaqan bawaardiya ugaha cadowga waxay muddooyinkanba isku dayayeen in ay dareenka ka jira deegaanadaas ay bulshada la soo wadaagaan
in aan gaarsiinno walaalaha deeq ay dhiibeen walaalahood ee beelaha ku nool wilaayada islaamiga hiiraan qayba ka mid ah sida beesha gaaljecel walaalahood beesha baadicadde geel ay dhiibeen baan rabnaa oo ay noo wakiisheen in aan asagana gaarsiinno walaalaha mujaahidiinta ee thuquurta jooga ee rabaadka ku jira safarku marka waxaa kaloo ayada lafteeda noo weheliya deeq kale oo ay dhiibeen gabdhaha mujaahidiinta ah mu'minaadka ah ee aan walaalaha nahay ayaguna u taagan garab istaagga iyo kaalmaynta iyo wiilinta xaqa iyo dadkiisa ayaguna deeq ay dhiibeen baa noo wehelisa oo aan rabnaa inaan gaarsiinno walaalaha mujaahidiinta ah wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh gureed abunabahaan ayaa u ambabaxay safar dhinacna hawo bedelasho ah dhanka kalena sare lagu qaadayo hamiga geesyada ku ribaadaya faqriga bariga hiiraan islamarkaana lagu soo indhaindhaynayo xaaladda deegaanadaasi simada faransiiska nabiga lagu aflagaadiyay mar kaste marka waxaanuna macnaha inaan bambeyno oo waxaa waaye istishaadii inqimaasi aan ku dhul ku dhignaa rabnaa waxaa baarlin waa caasimada jarmalka waa meesha soomaaliya lagu kala qaybsadayadana marka ayada saas darteed waxaa ballan iyo wacdi waxay naga taagan leena macnaha waxaa waa baariis iyo baarlin inaan dhulka anaa la sinno bilaahiyan marowa biidin ilaahiye baariisiyo baarlin inaan bambeeyay baariisiyo baarlin bambeeya muraabidiintu dhankooda ma ahayn kuwa hamigooda ka hooseeyo sidii uu ahaa shucuurka raggii booqanayey waxaana martida kala hor yimaadeen macnawiyaad sarreeya iyo nashaad xooggan oo soo dhoweyn ah taasoo laga dheehan karo sida geesyadan darnaada maalinta dagaalka ay dhanka kale farxadaha ummadeed ula qaybsadeen bulshadooda وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة ثارت فأولنا فريد
hadda waaliwila islaamiga hiiraan sheegulid abunabhaan waxaa lagu soo dhoweeyey gaari cabdibile ah oo qorii sikaawo uu saaran yahay waaliga ayaa iminka gaariga koraya sikaawur fadhiga lehna ku fadhiisanaya ee cadowga allah looga qabsaday dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan waxaan ku fadhiyaa qoriga aad arkaysid seekaawaha ee haniimada ah gaariga cusub ee aadka u qiimaha badan ee cadowga ilaahay naga siiyey ayaan dushii saarnahay waxaan rabaa bishaar ahaan inaan u rido qorigaas ee shilkaha ah ee loo yaqaano soomaalidu waxay tidhaahdaa sekaawa la dhahaa micnaha dhuun shilke marka qorigaanan tijaabinaya insha allahu tacaala هذا من فضل ربنا تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نعم كونسيي أو أن حددنين أو أن كوبنين أو أن شكر كجارين أيا إلهي نوجلي سبحانه وتعالى وحا قلبتها أن كفر ديو أو أن بروبين يو أو أن كبشارين يو وغنيمدي إلهي ونجسيي عدوجيس حق لديرك وحنوها السنة إن أن كل دجالنا إلهي كوا دينتي سلا دجالنا يو حق ديتك ama ha madoobaadeen ama ha caddaadeen waxa dhinacyadayda tuuran waa mujaahidiintii suquurta ku jirtay waa ahlu ribaadkii waa dadkii aan wadaagnay kelimatu laa ilaaha ila allah kan waxaa lagu koryeelayaa oo qasadkeennu yahay in lagu koryeelo ilaahay kelimadiisa tawxiidka ah kitaabka alleh inuu sharaf lahaado dadka muslimiinta inay sharaf lahaadaan gabdhaheenna inay casiisiin ahaadaan xijaabnaadaan cadowga inuu hooseeyo oo uu liidnaado ujeeddada iyo qasadka aan waxaan u sidanno aan bannaanka u joogno aan isugu nimid annaga oo muhaajiriin iyo ansaarah wallaahi bilaahi tallaahi inaysan dan kale ahayn duunyo uma annan imaan xildoon uma annan imaan xog kaloo aan meesha ka rabnaa ma jirto qasadkeenna waa liiclaa'i kelimatillaahi subxaanahu wa tacaala ayadaasaan u nimid
تناسى رجال ذكرها في المحاضر
marna hoosuma dhicin hamiga iyo ahdaaftooda ugu muhiimsaneed ee jihaadka iyagoo murtadiinta kula xisaabtamaya beerayabaal aboorey iyo sooman ee dhanka kale waxay niyadda ku hayeen walaalahooda ku dhibaataysan mandiqada shaam gaar ahaan dhulka filistiin ee jariixa ah gunti iyo gaabagaabadeydiyaan gaaray qudus lama goyn karo anoo gentaal isuran qudus lama goyn karo anoo gentaal baqaayo saacdi xaalimni waalidin salaaxudiin diiday quduusin laagoyo salaaxudiin diiday quduusin laagoy gure iyo sayidkii macaali aadan iyo abu zubeer diiday quduusin laagoy abu zubeer diiday quduusin laagoyayo annaguna diidnaye quduusin laagoy annaguna diidnaye quduusin laa quduusin yahu qaatiyaa ogol maya waa diidna soomaa annaguna diidnaye
weliga wilaayada hiiraan sheekh abunabaan ee kelimad u jeediyey intii ku sugnaa farimaha haliyada tawxiidka ku jira ribaadka iyaguna waxay ahaan kuwo soo dhoweyn diiran u fidiya xamaasad iyo hami fooq ahna kula damaashaadaeyeen furimaha cisiga
aayadaha qur-aanka xadiiska rasuulkaahu arrinka ee la amree waa ina jihaadnaahe alloo loo barakay adigabaan ku barina booqashadii weliga wilaayada hiiraan waxay sidoo kale daaranayd wareejinta hadayaad kala duwan oo isugu jira xoolo nool iyo sidoo kale deeq ay bixiyeen dumarka muslimaadka ee wilaayada hiiraan kuwaas loo hadiyeeyey geesiya tawxiidka ee farimaha ku sugan waxaan leenahay sheekhanaa salaantii noo kaar soo dhiibi waan kaa gadoonnay annagana waxaad naga gaadhsiisaa insha allahu tacaala haddaan nahanay rijaasha ka halgamaya bariga wilaayada hiiraan insha allahu tacaala waxaad naga gaadhsiisaa garab istaagga wilaayaadka ay noo muujiyeen inuu na soo gaaray ay ugu horrayso ducadooda waxaana soo gaaray xaqiiqatan gabdhaha muslimaadka ah oo wilaayaadka ku nool waxtarkooda waxtarkooda wuxuu ka muuqdaa difaaca ugu horreeya oo cadow lagula xisaabtamay
cadowgii gulufka diinadirarka ay duulaanka lagu keenay deegaanada ay dhowaan dib ula wareegeen mujaahidiinta allah mahadi waa la tirtiray oo waxay noqdeen kuwa cagta ka hoos mara askar daruufaysan oo si dirqa kaga badbaadaya howlgallada mujaahidiinta iyo horjoogayaal calaacal iyo baroor ka wada baraha bulshada eedeymahan isdhaafsanaya iyagoo la yaaban wuxuu ku dhacay colkii loo soo diyaariyey duminta shareecada islaamka halka libaaxyada aan gaban ee cudamada mujaahidiinta ee dhankooda iyagoo masiiradaas kaga soo gudbay halkudhaga cisiga ee guul ama shahaado ay maanta ku faraxsan yihiin in allah u adeegsado si aan u rajaynayno xoojinta kitaabkiisa iyo burburinta baadirkii ay soo dhiseen guurguurta iyo xulufadiisa sharta sida aad u jeedid halkan waa ceelkii deegaanka beerayabaal ceelka riigaha baan hadda taagannahay ee saamayntii iyo raadadkii waa muuqdaan ilaahay marka gaaladii iyo riddadii iswadatay najaastoodii waa ka dhaqi waad arkaysa waa dhul hadda roobaysan ee dhulka biyaa maray xareed baa dhaqday allah subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala wax hadda ee musheexaya oo dhan walba u marayana waa mujaahidiintii ee nasriguna waa isdabajoog insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala noo itmaami doono ama noo dhammaystiri doono
mahadsanid xaadhid beesha jiiddo oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xihan furimaha hore ee dagaalka faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen cuthmaan axmed dubow iyadoo maalmihii lasoo dhaafay qabaa'ilada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay wareejinayeen geel ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta dhowaan munaasabadda ay dhigtay beesha jiiddo oo ka mid ah beelaha dega wilaayada waxa ay tiro geel ah ku wareejisay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe geelahaasoo ay gu talagaleen in la gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka ee lagu horfadhiyo cadowga ku soo duulay dalka munaasabadda waxaa hadalla ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo suldaanka guud ee beesha jiiddo sheekh maxamed balle waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay munaasabadii ay beesha jiiddo ku wareejinaysay geela ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan munaasabado badanna ka horreeyeen oo ah alinfaaqu fii sabiili illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa qabaa'isha soomaaliyeed inay wax ku bixiyaan qabiilka maanta doonaya jihaadka ka socda sharqi afriiqiya inay qaybtoodii ay ka qaadan jireen haddana qayb kale ku siyaadiyaan oo weliba xoolo geela ku bixiyaan waa beesha jiiddada weeyaan beesha ayadaayo beesha jiiddo waxay maanta keentay geel geelaas isagaa ayay doonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa inay ku garab istaagaan qaar ka mid ah nabadoonnada beesha jiiddo ayaa iyagana geela ku wareejiyey suldaanka guud ee beeshaasi nabadoonkii degmada jilib aan ahay geel oo walaa maarta beesha reer jidda ay soo aruuriyeen farxad aa lagu soo dhiibiyey xoolihii waxaa loo soo dhiibiyey mujaahidiinta oo furuntii hore jiraan waxaan annana ku wareejinaynaa suldaankeenna calanuur alagarawey anoo mijihi aadan maxamed shoobow ku saasniya beesha jiidda cali gaamic saala haystee mujaahidiinta oo maarata furunta hore yaraa in maaragtay gaal oo maar shan neef aka oo taakuleenaka haddi maantana kown maaka owal maaka in maaragtay afardhe inaa bisne marka siyaakeeyaa maarata yaa jii go-aan hadda qaday ugu dambeyn suldaan cali nuur oo ah suldaanka guud ee qabiilka jiiddo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa geela waxa uu ku wareejiyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe nabadoonada beesha jiiddo jubbada dhexe iyo jubbada hoose dhammaan waxay ku dardaarmeen in muxuu aha ilaahay dartiis xoole ay u bixiyaan shan neef oo geel ah geelaasoo lagu deeqay mujaahidiinta furunta xore joogo oo ilaahay dartiis u jilib xidhan oo kitaabka lagu nusraynaayo maadaama geelaas ay ii keeneen nabadoonnadii waa kala gadoomay anigu waxaan ku wareejinayaa walaayada gobolka waxaan leeyahay ilaahay dartiis ayaa loo bixiyey diinta alle subxaana wa tacaala kitaabka alle in loo kor yeelo ayaa muxuu aha baasha ku tashatay inay ku bixisay waxayna ballan ku qaaday xoolaheed in laba ay u dhigayso bis mis saddexayna laba ay u dhigayso qaybna ay isu nafaqaynaysa ilmahoodii orortooda dantooda masaalixdooda adduunya ku dhammaysanaya inta ama inta kale soo hartay jihaadka inay ku bixinayaan qabaa'ilo badan oo dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mar sii horreysay sidaanoo kale waxa ay geel ugu wareejiyeen mas-uuliyiinta wilaayada kuwaasoo ka dhacay degmooyinka jilib bu'ale saakow iyo salagle waxaa harsan qabaa'ilo kale oo iyagana doonaya in ay geel ku wareejiyaan mujaahidiinta mahadsanid cuhmaan wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad cabdirasaaq axmed maxamed waa askari taa'ib oo lagu soo bandhigay deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuube wilaayada islaamiga ee gedo askarigan taa'ibka ayaa markii toobadda loo qabtay kadib waxaa waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus isagoona ka waramay waxyaabihii uu la kulmay intuu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta waxa uuna kasoo badbaaday weerarkii barakaysnaa ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada awdhegle ee wilaayada shabeellada hoose waa cabdirasaaq axmed maxamed waxaan joogaa wilaayada islaamka qoondhood baan joogaa nimankan waxaan ka raacay muqdisho gaar ahaan xaafadda madiino xarada turkisom ayaan oga diray halkaas ayaan tababar saddex bilood kusoo qaatay tababarka markuu noo soo dhamaaday xamar baana la keenay xamar baana cabaar joognay xamar maana maana dhaafi jirin kabacdina awdiglaana la geeyey awdigla cabaar sidaan u joognayna hadee dagaal baa ka dhacay marka dagaalka markuu ka dhacayna dee dagaal dhimasho iyo dhaawac iyo maaragtay sabab u noqday khasaaro waxaa na soo gaaray naf iyo maal leh xaradii iyo meeshii aan degnay waa nagala qabsaday dagaal baa meeshii ka dhacay rag baa dhaawacyaa nagala qaqabtay rag waa dhinteen marka meesha waxaan caadiyen baa ka dhacay marka waxaan caadiyen baa ka dhacay aniga markaan go-aansaday inaan isaga soo tago nimankan iyo maaragtay iyo aniga waxaan u cararnay xamar baan usoo cararnay oo wadadii aan soo aadnay xamar baan soo aadnay meeshii baa mujaahidiinta naga qabsaday oo ayagii baa maaragtay waxa la wixii hubbi saanadii waxa la wixii meeshii yaalay ayagaa qaatay annagiina aan saga soo cararnay meesha may wax baabuur maana wadanin meesha baabuur waa nagula geenaya waa nagala soo celinayay wax baabuur oo meeshii goobtaas ku sugnaa ma jirin waa nagu soo daaburi jiray kadaa in dib aa loo celin jiray labakatan baa lagu tagnay markaa labakatan lagu tagnay dee xamar baan sii galnay waxaan imaaday gobolkayga gadaan imaaday hadeertaana maaragtay asiga baa imaaday alxamdulilah maantana wilaayadaan la joogaa oo si wanaagsan ii soo dhaweeyey alxamdulilah ilaahay baanu ku mahadsan wallaahi waxaan baaqu diri lahaa meesha hadda maanta dowladda odinta ma jirto wixii yaalana dee waa la wada arkaa oo soomaaliya dhan baa wada aragto haddii maanta nimankan maaragtay wilaayada oo mujaahidiinta maanta xitaa ilaahay kaa badbaadiyo waxaan ka badbaadeynin midka maaragtay garabka ka dirirayay oo maaragtay isku ciidanka aheedeen baan ka badbaadeynin oo ku dilayo qoriga kunguriyinayo marka meeshaas nolol ma taalo wixii hadda maanta dhalinyaro eh oo mustaqbal leh waxaan dhihi lahaa maaragtay dhulkiina iyo caradiina usoo laabta meeshaas maanta dowlad loo dhinta ma jirto caayir iska soo wadkeena wallahi maasha allah maasha allah wilaayada aad iyo aad bay isoo dhaweeyeen aad iyo aad bay ku isoo dhaweeyeen ilaahay baa ku mahadsan in hawdhiigla marka koowaad niyad fiican laguma joogin oo maaragtay wax niyadoo fiicana lagu joogo ma jirin xabadda markay subaxi bilaabata oo ninkii u sarreeyey oo taliyihii guutada ahaa oo ciidanka hibsay asiga un baa wadifaac ninka u horreeyo ka baxa isagu ahaa in haddana inta meel lagu keeno ninka kugu sarreeyo uu kaa cararo fulaynimo waayo waa wax la arkaayo haddii maaragtay wax qadiyado hadda maanta meeshaas yaalana ma lahan dhalinyarada un baa wilaayaadka islaamiga waxaa si isdabajooga u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka cadowa kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid casaam mu'asasada alxigma faraceeda degmada tiyeglow ee wilaayada bakool ayaa bixisa fursad ku aadan barashada harqaanka iyadoo arrintaas ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmadaasi sida warbixinta warkan inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan barashada farsamada gacanta waa muhiim waxay kaabi kartaa dhaqaalahaaga adiga oo aan cidna gacanta u hoorsan ama aan cidna waxba weydiisan noloshu waxay ku fiican tahay inaad gacantaada wax ku barato ha ahaato barashada cilmiga sharciga maadiga iyo kan gacanta laga barto ee loo yaqaano farsamada gacanta barashada harqaanka waa qayb ka mida difaaca nolosha waana farsamo loo adeegsada gacanta isbeddelna ku keeni karta noloshaada haddii sidii loogu talagalay aad u barato ama shaqadii loogu talagalay aad ku qabato warbixintan waxaan ku soo tabin doonnaa shaqooyinka ku aadan farsamada gacanta waxaana ku soo qaadan doonnaa barashada harqaanka iyo faa'iidooyinka ku jira in gacanta la maalo ama laga shaqaysiiyo mu'asasada alxigma ee degmada tiyeglow marka laga reebo barashada cilmiga sharciga iyo kan maadiga waxay qabataa koorsooyin lagu barta harqaanka kaasoo rag iyo dumarba ay bartaan waxay soo saareen saddex dufco oo ay ka qalinjibiyeen in ka badan toddobaatan arday oo rag iyo dumarba leh kuwaasoo shahaadooyin ka qaatay barashada harqaanka qaar badan oo ka mid ahna haddaba ay ku shaqaystaan harqaanka waxaan booqannay xarunta alxigma ee degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool xilligii aan booqanaynay ardaydu waxay ku jireen xiisadda barashada harqaanka ragga waxay bartaan tolidda dharka ragga sida surwaalada shaararka khamiisyada iyo wixii la midka ah halka dumarkana ay bartaan tolliinka dharka dumarka sida saakooyinka xijaabada iyo wixii la midka ah intii aan booqashada ku jirnay waxaa noo suura gashay inaan la hadalna qaar ka mida ardayda iyagoo ka sheekeeyey farqiga u dhexeeya markii ay bilaabayeen harqaanka iyo hadda meesha ay marayaan muasasada horta alxigmaalere wayna kataale tiyeglo kataala waynba kabaradahaayaha sharqaanka oo qeybta gaar ahaan magaalka otoliinka surwaalada ah waybaan hukuwayaha biyuli hukuwayaha markii haddana anta koway surwaal meel ku bilaaway meel kale ma gordaan laagaad surwaalana tordi anta kawidu safayla haddama waa ahaan surwaalka ambaradi haddana way fadaha anana gudub haddana shaatiyaalkan gudub fadahay haddana mu'asasada alxigma dhakada degmada tiyeglow kataala gaar ahaan sharqaanka baradahay qeybta toliinkii dharka magaalka sida sarwaale shaatiya hadda sarwaalkii haddanin dhammaaday waa in gudubna fadaayn shaatigi aan gudubna fadaan markii hore dharkuwan la baradaa maslahayn laakiin hadda walaa iinku babilaawday alxigma harqaan xilligay bilaaway ma wareegii korna hataa markeena koay markii hore silin wareejiyaa la ibaaray haddana dunto silin geliyaw kadib sawalantolaw saaki tolaayada saakooyinka iyo barayaalka faashonka intaasoo dhanba
in gacantaada aad wax ku barato kadibna mirihii kaaga soo go-ay aad ku shaqaysato waa faa'iido qof weliba uusan heli karin sida la aaminsan yahayna haddii aad gacantaada ku shaqaysato waxaad kaga kaaftoomi kartaa tuugsiga bini'aadanka allaah kaasho gacantaadana ku kalsoonow raggan dhallinyarada ah ee harqaanka baranaya waxay ka yimaadeen deegaanka biyooley oo qiyaastii dhowr iyo toban kilomitir dhanka koonfur kaga beegan degmada tiyeglo waxay sheegeen inay halkaasi kaga yimaadeen inay gacantooda ku ciilbaxaan ayna leeyihiin hami sare oo arrintaasi ku aadan hata iida walinka muuqdeen hatmadiana kuwey way wahaansilka baraday oo hayti amba barada doontay may shargaanka wirayisi bisiba kunoogibab madi la giikilamata kanaqdina aniba giikale aniba dadku hurdankala jijiidayna habaadliilay way kutubyaay madi kadib aniba siyasa boordiir aniba dhisurmay muddo kooban aan toolay fancy fadaa bilaa waan ka dadaalay insha Allah rajin yar yar oo yarti sanada fadaa surwaal aan toolay galada fadaa oo bilaa yar hadan ha kan hadan talinka toolay kan beesil oo gaadi tumila mador loo gaadi talinka toolayta waa waasan kale business inka fiili shaata ka raga sana talayn toolay madii sidee beeso maalinkaas in ku gaado hatamay go'aan ka gaadeen surwaal bardo shaatana bardo waxay la hadleen dhallinyarada derbiyada fadhiya iyo kuwa dalal shisheeye u aaday waddanka shaqo ma leh iyagoona u bidhaamiyey farsamooyin shaqo oo bannaan kuna boorriyey inay dalkooda wax ku bartaan wayba andaray derbi fadhiyaalka u aban shaqayso shabaalahanshaagad baaqamuunde anaa shaqa waysan guran shaqa mal waysan farsamadan haddii baradan wuu tilyoomshani ku halayaan waa ka beesna ku dhergayaan waa ka ani marka meelaha ka aruurano ha buuyano sifaynla tacliintan qaadadan taasaan ka baagan lahay shaga dharaaranta dalka iyo dibadda weliba dalka ciid muhiim ah in laga shaqaysa gacantaada ku ciilbax aad barwaaqo gaartide gacantaada ku ciilbax oo aamin allihii ku abuurtay gacantaada ku ciilbax oo ka guur gargaar ku sheega gaalada aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abuxasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba i u ahayd warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga laandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu